أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وإن إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمdu لله رب العاalمين صلى الله وsلم عlى نبيinا محمد وعlى آله وأصxaaبه أجمعين أmا bعd qال الله تaعالى يا أيهa الذينa آmنوا اsتعينوا بالصبر والصلاة يا أيهاa hooy الذيina kuwii aamanوu rumeeyow اstaciinوu kaalmaysta bالصبri صبر kaalmaysta wsalaati salaad kaalmaysta ina allaha alle maca asaabiriina kuwa sabro macooda ayuu ahaaday walaa taquuluu ha dhihinina liman axad yuqtalu la dilaayo fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa lagu dilayo ha dhihinina amwaatun ay hum iyagu amwaatun weeyaan kuwa dhintay ha dhihinina bal ee axyaa-un hum iyagu axyaa-un kuwa nool nool waaye walaakin laakiinse laa tashcuruuna ma dareemaysaan oo ma garanaysaan markuu alla subxaanahu wawaxaan soo haynay tafsiiru suurati albaqara aayadihii usoo dambeeyey waxay ku saabsanaayeen amar alle uuna amraayo inaan isaga sheeg sheegno oo aan xusno isla markaana aanan ku kufrinin oo aan nicamkiisa uga shukrinno markii alla uu shukriga ka soo hadlay ayuu wuxuu daba dhigayaa sabarka shukrigaas iyo sabarkaasna iimaankaba labadaasu ka koobmaa oo culimmada waxay yidhaahdaan al-iimaanu nisfaani iimaanku waa laba nus nisfun sabrun wa nisfun shukrun nisna waa sabar nisna waa shukri aayadda marka waxayna ka soo qaataan ina fii dalika la aayaatin likulli sabbaarin shakuur markaa sabarku macaanidiisu waa ballaaran tahay saddexdii nooc ayaa soo gelaayo daacadoo lagu sabro macsidoo laga sabro qadaha iyo qadarka oo lagu sabro shukrigiina nicamka alle subxaanahu wa tacaala oo ilaahay loo ictiraafo la sheeg sheego ilaahay lagu xuso nicmadaas macsi aan loo isticmaalin daacada ilaahayna loo adeegsado loo isticmaalo shukrigana macaanidaas buu wataa marka shukrigii markuu ka soo hadlay baa sabarkii la daba dhigay oo alla wuxuu yidhi yaa ayuhaa hooy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow istaciinuu kaalmaysta xaajooyinkiinna iyo danihiinna gaaritaankooda u kaalmaysta bisabri sabar u kaalmaysta iyo wasalaati salaad u kaalmaysta ina allaha alle maca asaabiriina kuwa sabro macooda ayuu ahaaday oo la jiraa sabarkuna marka saddexdaas macno markaan u fahamno markaa inuu macno weyn ku jiro oo uu diinka ama iimaanka meel weyn kaka joogo ayaan fahmaynaa walaa taquuluu ha dhihinina liman axad yuqtalu la dilaayo fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa dhexdiisa lagu dilaayo amwaatun hum iyagu amwaatun kuwa dhintay waaye ha dhihinina meeshaa marka amwaatun waa khabar oo mubtadihiisa lasoo qadaraayo hum amwaatun waa kuwa dhintay sidaa ha oranina bal ee axyaa-un hum iyagu axyaa-un kuwa nool waaye walaakin laa tashcuruuna ma garanaysaan idinku maxaa yeelay iyaguna waxay ku nool yihiin barsakha iyo qabriga xayaato kaley ku jiraan idinkuna xayaato kale ayaad ku jirtaan ma fahmaysaan mana dareemaysaan laakiin allah ka warramaayo daarahaas oo dhan daalacanayo cilmina u leh ayb ibnu kathiir wuxuu yidhi yukhbiru tacaala ilaahay wuxuu sheegayaa ana shuhadaa'a fii barsakihim axyaaun yursaquun shuhadada inay yihiin kuwa nool oo la arsuqaayo noloshoodaas dhexe dhexdooda inta aan aakhiradii la gaarin nolosha dhexe ee barsakha in lagu arsuqayo kamaa jaءa fii صaxiixi muslim ana arwaaxa shuhadaa'i fii xawaasili tayrin khudrin tasraxu fi ljannati xaysu shaa'at shuhadada arwaaxdooda waxay ku jirtaa shimbiro cagaaran dhexdooda yaa la gelinayaa waxay daaqaysaa jannada dhexdeeda ayay daaqaysaa meeshay doontay ka daaqaysaa uma ta'wii ilaa qanaadiila mucallaqatin taxta alcarshi dabadeedna waxay gelaysaa oy u dunmaysaa faynuusyo iyo misbaaxyo carshiga hoostiisa ah allah subxaanahu wa tacaala marka waa daalacanayaa rabbigaa daalacasho ayuu fiirinayaa markaasuu dhahayaa maadaa tabquun maxaa rabtaan markaasay dhahayaan yaa rabbanaa waaya shayin nabqii oo maxaan dalbanaynaa waqad acdaytanaa maa lam tucdi axada min khalqik waxaadna siisay wax khalqigaaga qof ka mida aadan siinin uma caada calayhim waa ku celinayaa bimidli haada markay arkeen inaan laga tegaynin ilaa inay jawaabaan oo ay wax su-aashaan maahane qaaluu waxay dhahayaan nuriidu an taruddanaa ila daari ddunyaa waxaan rabnaa inaad daarta adduunyada noo celisid fanuqaatilu fii sabiilika xataa nuqtala fiika waa dagaalamaynaa jidkaagaan ku dagaalamaynaa ilaa adiga dartaa aan u dhimanno maratan uqraa mar kale hawaabkaas iyo waxa ay arkayaan dartiis xadiidkaas marka iyo aayaddan waa isfasirayaan marka noloshaas barsaqa ay ku jiraan way ku nool yihiin xadiid labaadoo ibnu kathiir keenay wuxuu yidhi wafi lxadiidi aladii rawaahu alimaamu axmed can alimaami shaaficiyi can alimaami maalikin can الzuhriyi can cabdiraxmaan bni kacb bni malik can abiihi qaala qaala rasuulu llahi sal ll slam nebigu wuxuu yidhi nasamatu lmu'mini taa'irun qofka mu'minkaana ruuxdiisa shimbir oo kale wa waxay ku dhegaysaa marka tacallaqu fii shajari اljannati xataa yarjicahu allahu ilaa jasadihi yowma yowma yabcahuhu waxay ku dhegdhegaysaa oy daaqaysaa jannada geedaheeda ilaa alla uu uga soo celiyo jirkeedii maalinta uu dadka soo saarayo dabadeedna uu jannada sidaa ku geliyo meeshaana marka nasamatulmu'min ayaa la yidhi xaggaasna marka shuhadadii waay ibnu kathiir marka wuxuu leeyahay fa fiihi dalaalatu licumuumi lmu'miniina aydan aayaddanna waxaa ku sugan marka dalaalo iyo wax tusaya mu'miniintoo dhan iyaga laftooda inay hawaabkaas wax ka helayaan wain kaana ashuhadaa'u qad khusisuu bidikri fi lqur'aani tashriifan wa takriiman wa tacdiiman inkastoo qur-aanku shuhadada uu sheegay keligood haddana xadiidka nebiga wuxuu ku daray mu'miniintana waa lagu daray shuhadada waxaa qur-aanka loogu gooni yeelay tashriifan iyo wa takriiman iyo wa tacdiiman ayib bal ee hum iyagu axyaa-un kuwa nool waaye walaakin laa tashcuruuna walaakin lagu noqoye laa tashcuruuna idinka ma dareemaysaan oo ma garanaysaan ambiyadana sidoo kale waay waa nool yihiin ayaguna ma dhimanayaan alambiyaau axyaa-un fii qubuurihim laakiin nolosha ay nool yihiin shuhadada iyo ambiyada iyo ciddii ilaahay nooleeyada nolosha ay nooshahay waa nolol barsakh ah oo adduunyadan aynan usoo laabanaynin mar labaad oo adduunyadii calaaqadii ay la lahaayeen iyo waa go-day iyada taas ayb walanabluwannakum bishayin min alkhawfi wاljuuci wanaqsin min alamwaali wاlanfusi wاlhamaraati wabashir الsaabiriin walanabluwannakum walawallaahi yanabluwanna waan imtixaanaynaa oo imtixaanaynaa kum idinkaan idin imtixaanaynaa bishayin baan idinku imtixaanaynaa wax yar oo min alkhawfi cabsida ah waljuuci baahi ah wa naqsin nuqsaan oo min al amwaali la nuqsaamiyo maalyaalka ah walanfusi nafaha oo la nuqsaamiyo ah waathamaraati midhihii oo la nuqsaamiyo ah ayaan idinku imtixaanaynaa wax sidaas ah wabashir bishaaree assaabiriina kuwa sabro hadal fiican ku dheh oo u bishaaree yaa waaye marka saabiriinta aladiina kuwii idaa haddii asaabathum ay ku dhacdo musiibatun musiibo ay ku dhacdo qaaluu waxay dhahayaan innaa anagu lilaahi allaa na leh oo allaa allaa na leh wa innaa anaguna raajicuuna kuwa noqonayaan nahay ilayhi ilallaahi alla intii kaa u laabanayaan nahay kuwa sidaas dhaho u bishaaree ulaa'ika kuwaadaas calayhim korkooda waxaa ahaaday salawaatun dembi dhaafyaalo dembi dhaafyaalkaasoo min rabbihim xagga rabbigood ka ahaaday iyo wa raxmatun naxariis wa ulaa'ika kuwaadaas hum iyagu almuhtaduuna kuwa hanuunay waay halkana alla wuxuu tilmaamayaa addoommadiisa inaan la deynaynin ee uu imtixaanayo imtixaankaasna marka uu noqonayo waxyaabo adduunyadooda iyo ku tacalluqo marka alla wuxuu leeyahay walanabluwannakum walawallaahi yanabluwannakum waa idin jarribaynaa oo idin jarribaynaa bishay-in wax yar baan idinku imtixaanaynaa marka nakiradan litaqliil baa meesha loo keenay inta ilaahay uu barwaaqo iyo caafiyo uuna siinayo muslimiinta uu siinayaa badan nicamkiisaa badan imtixaankan marka laysku imtixaanayo ee dhibaatada ama aan dareemayno wax yar waayo marka walawallaahi yanabluwannakum waan idin jarribaynaa oo idin jarribaynaa bishay-in baan idinku imtixaanaynaa shay yar baan idinku imtixaanaynaa shayga oo min alkhawfi cabsi ah waljuuci baahi ah cabsidiina marka waxaa la yidhi laysku imtixaanaya laba tafsiir baa ku jira sida loo badan yahay waxay tahay cadow laysku sallado oo qofkii cadow uu markaa yacni ka cabsanayo cabsidaa marka sidaa waa lagu macneeyey macno labaadna waxay tahay bishay-in min alkhawfi wax cabsida ka midaan idinku imtixaanaynaa oo cabsidii marka la yidhaha alkhawfu min yacni min allah ilaahay laga cabsado imaamu shaafici saasoo kale u fasiraya isagana waljuuci baahi baan idinku imtixaanaynaa iyadana laba tafsiir baa ku jirto kan koowaad waxay tahay qofkii wuxuu cunaba inuu waayo ama ay ku yaraadaan imaamu shaafici mar kale wuxuu leeyahay waljuucidan waa soonka soonkii baahi baa ku jirto wa naqsin min al amwaali baan idinku imtixaanaynaa maalkii baa wax nuqsaamayaan beertii baan sidii markaa qofka uu filaayay aan ugu baxaynin waxbaa ka go-aayo geedihii qaar baan u baxaynin wa naqsin min alamwaali imaamu shaafici meeshaan mar kale isaguna wuxuu yidhi zakadaa laga wadaa leanna zakadii qofka markuu bixinaya maalkiisiibuu wax ka soo qaadaya markaasuu cid qof kale siinayaa maalkii xisiyan waa waa isdhima laakiin de barakada zakada iyo waxa uga soo laabanayaa ka badan dabcan wal anfusi nafihi naftii iyadana marka waxaa weeyaan qoyskii baa wax ka dhimanaya waalidkii baa dhimanaya ilmihii baa dhimanayaan labadii isqabtaa mid dhimanaya qoyskii baa nuqsaan gelaysa sidaasaa lagu macneeyey macno labaad imaamu shaafici meeshanna wuxuu yidhi wal anfusi macnaha jihaadkii waaye nafsadii baa ku dhimanaysa ayib isaga marka kulli daacaadkii buu ku wada fasiraya ayib iyo wathamaraati mirihii wa bashir u bishaaray assaabiriina kuwa safro marka qofka inta lagu imtixaanayo intan waa iska fududahay imtixaanka ugu daran ee ugu dhibka badan waxa ay tahay in lagu imtixaano diinkiisa in lagu imtixaano oo qofkii diinka musiibo loogaga rido aladiina idaa asaabathum musiibatun musiibo kasta waa laga kabsan karaa laakiin midda diinta ugu daran nebigana ducadiisa waxaa ka mid ahayd walaa tajcal musiibatanaa fii diinina ilaahu musiibadeenna ha ka yeelin diinkeenna dhexdiisa ayb aladiina kuwii u bishaaree idaa asaabathum hadday ku dhacdo musiibatun musiiba hadday ku dhacdo qaaluu dhahayaan innaa lilaahi innaa anagu lilaahi allaa na leh oon u sugnaanay wa innaa anaguna raajicuuna kuwa noqonayaan naha ilayhi ilallahi alla intika ah jumladan markaa meereygan waxaa la sunneeyaa qofku markay musiibo ku dhacdo inuu sidaan isku sabar siiyo innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun istirjaaca la yidhaahdaa qofku haddii uu istirjaacan la yimaado oo uu dhibaato markay ku dhacdo kadib sidaan uu yeelo wax ka fiican baa ilaahay siinayaa wixii ka tegey ajar badanna ilaahay waa siinaya xadiidkii wuxuu ah nebiga sal alla ly slam maa min muslimin walaa muslimatin muslim ma jiro haweeney muslimada ma jirto yusaabu bimusiibatin musiibo lagu asiibaayo fayadkuruhaa sheegayo innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun wain daala cahduhaa waqtigeeda haba dheeraado oo markaa yacni istirjaac iyo la imaanaya fayuxditu lidalika istirjaacan la imaanayo istirjaac innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ilaa jadada allahu lahu cinda dalika faacdaahu midla ajrihaa yowma usiib ilaa alla wuxuu u cusboonaysiinayaa meeshaas agteeda nicmo iyada laajar iyada la mid ah maalinkii la asiibay waqti allaale waqtigay doonto ha noqoto ayb xadiid kalena wuxuu ahaa xadiid kalena wuxuu ahaa qofku haddii uu yidhaahdo innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun markuu qofka ka dhinto rasuulku wuxuu yidhi qaala allaahu allah wuxuu dhahayaa yaa malaka almowt qabadta walada cabdii addoonkayga cunugiisii baad nafta ka qaaday qabadta qurata caynihi wa hamarata fu'aadihi ilqabowsigiisa iyo qalbigiisa mirihiisii ku jiray baad ka qaaday naftii ka qaaday qaala nacam haabuu dhahaya qaala famaa qaala muxuu yidhi qaala markaasuu wuxuu leeyahay xamidaka wastarjaca aduu kugu mahadiyey istirjaacna waa la yimid qaala wuxuu dhahayaa alle markaa ibnuu lahu beytan fi ljanna guri jannada uga dhisa wasamuuhu beyta alxamdi waxaadna ku magacaawdaan ammaanta iyo mahadda gurigeeda ku magacaabo axaadiid fara badanoo marka sidaasaa jirto kelmaddan marka innaa lilahi wa innaa ilayhi raajicuun waa kalimatu isticaanatin ilaahay baa kaalmo loogaga dalbaa sabarna way way tahay qofkana marka uu yidhaahdo wax ka fiican wixii hore uu haystaa la siiyaa qisadii umu salamana waa macruuf marka uu abu salamo ka dhintay ooy sabartay ducadii nebiga baray akhris akhrisatay istirjaac la timid ilaahay wax ka fiican ugu bedelay oo nebiyullaahi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh ulaa'ika kuwaadaas oo tilmaantaas le calayhim korkooda salawaatun ayaa ah dembi dhaafyaalo ibnu jariir sidaasuu ku macneeyey maadaama salawaatun iyo waraxmatun isku macno dhow yihiin naxariis iyo naxariis marka waxaa ka fiican in la yidhaahdo salawaatunta inay tahay makfiratun dembi dhaafyaalo dembidhaafka dembi dhaafka oo min rabbihim xagga rabbigood ka ahaaday iyo waraxmatun naxariis wa ulaa'ika kuwaadaas hum iyagu almuhtaduuna kuwa hanuunsan waayo oo dadkaasi marka way hanuunsan yihiin oo dariiqii saxda ahaa ayay hayaan ina safaa walmarwata min shacaa'ir illahi faman xaja albeyta aw ictamar ina safaa safa iyo walmarwata marwa min shacaa'ir illaahi ilaahay macaalimudiinkiisa diinkiisa calaamadihiisii bay ka mid yihiin faman qofkii xaja u qasdo albeyta kacbadii u qasdo wactamara aw ictamara ama cumraysto falaa junaaxa wax dembiya calayhi korkiisa ma ahaanin an yatawafa inuu dawaafo bihimaa iyaga korkooda inuu dawaafo ama iyaga dhexdooda inuu dawaafo wax dembiya korkiisa ma ahaanin waman qofkii tatawaca ku sunnaysto khayran khayr qofkii ku sunnaysto oo khayr ziyaadiyo fa ina allaha alle shaakirun mid abaal abaalgudayo waay alleh caliimun cilmi badanoo addoommadiisa kuwa suuban iyo kuwa kale kala yaqaano aayaddan laba macnay ku timid ayaa la yidhaahdaa midna waxaa warinayo a'immada umahaadka ayaa lagu wariyey bukhaari iyo keyrkii baa warinayaan midna shacbi ayaa ku sheegay inay aayadda macnahaas kusoo degtay qisada hore waxay tahay waxaa jirtay ansaarta oo ows iyo khasraj ka kooban meesha la yidhaha mushallal sanam yaallay oo manaat la dhihi jiray ayay caabudi jireen sanamkaa markay tagaan oo ay caabudaan waxay aaminsanaayeen in qofku markaa safa iyo marwa markay kaa ka yimaadaan oo ay sanamkaas cibaado ugu tagaan safa iyo marwo inaynan dawaafin oo aynan dhexdooda soconin ayay qabeen xaraj iyo dhibaatayna ka dareemi jireen ansaarta marka sha'nigooda markay soo islaameen ansaartii oo xajatulwadaac iyo la joogo ayay nebiga su-aaleen oo waxay yidhaahdeen wax dhiba ma jiraa safa iyo marwo in la socdo wax dhibaataa ma ku jiraan markaasaa aayaddan soo degto wax dhiba ma leh safa iyo marwo in la dawaafo ash-ashka iyo waxa idinku jiro iyo yacni waxaan aada idinku ka aad xarajka iyo dhibaatada ka dareemaysaan male dhibaato wa tafsiir sidaas wa midka kale marka macnihiisu waxa uu yahay shacbi baa wato wuxuu leeyahay safana waxaa ooli jiray isaaf sanam leydhaha qabla alislaam marwana waxaa ooli jiray naa-ila isaaf iyo naa-ilana asalkooda hore waxay ahayn laba nin iyo naag kacbada gudaheeday ku sinaysteen markaasaa dhagax ilaahay ka dhigay halkaasay ooli jireen kutubu siyar iyo taariikhda iyo mashhuura bay ku yihiin iyagaasaa marka inta lasoo qaadaa midna la dhigay safa midna marwaa la dhigay meeshaa marka nimankan ansaarta marka waxay ka dareemayeen sina isaaf iyo naa-ila dad fiican ma ahayn oo dad marka zino iyo xumaan kacbadii ku sameeyey waaye marka meel ay kala yaallaan in lagu socdo oo cibaad ahaan loogu socdo xaraj iyo dhibaatay ka dareemayeen markaasaa la yidhi waxaasi male safiic marwo isaaf iyo naa-ilada iyo waxyaabahaas yacni wax ku xiran maahane bal waa meel addoon ilaahay oo umu ismaaciil ahayd iyadoo ilaahay u khuduucayso oo ilaahay baahidiisa baahida ay u qabto muujinayso meel ay ku socsocotay weeyaan iyadoo dhib qabto rabbi baryayso ilaahayna faraj uga furay idinkana marka waa la idiin jideeyey cibaado ahaan inaad ilaahay meeshaa markaas aada ugu socotaan macnaha marka labadaas qiso ayaa ku jirta aayadda curwa ayaa caa-isha su-aalay aayaddan meeshaan ah faman xaja albeyta aw ictamara falaa junaaxa calayhi an yatawafa bihimaa waxaa kuusoo degdegaysa adiga aayaddan macnaheeda markaa aragto safa iyo marwa dawaafkeedu inuusan waajibba ahayn falaa junaaxa wax dembiya calayhi qofka korkiisa maaha an yatawafa bihimaa inuu dawaafo marka yacnii wuxuu u qaatay isaga marka in laga taga safay marwo inay iska bannaan tahay markaasay caa-isho tidhi sida aad fahamtay ma aha hadday sida aad fahamtay tahay falaa junaaxa calayhi anlaa yatawafaa la dhihi lahaa inuunan dawaafin wax dhib ma laha la dhihi lahaa laana meeshaan kuma jirta marka macnaha sidaad u fahamtay maahane qisadan ansaartay uga sheekaysay marka oo iyagu inay ka xaraj ka dareemi jireen safey marwo inay dawaafaan oo ay socdaan marka ay mushallal xaggaa iyo manaad ay ka yimaadaan marka tii baa lagu baabi'inayaayo waxaa la leeyahay war waxaan aad ka ash-ashaysaan oo aad xarajka ka dareemaysaan sax maahane ee maahan macnuhu yaan la dawaafin ma laga wada idinka xarajka iyo qalbigiinna waxa ku jira iska saara sacyiga safey marwa la socdaana waa rukni arkaanta xajka ka mida ayb marka alla wuxuu leeyahay ina safaa safa iyo walmarwata marwa safana markaa sacyigaasaa ka bilowdo buur yar bay ahaan jirtay hadda sida loo googooynayo wax yar unbaa ka haray dhagax madmadow iyo qeybtan kalena marwana iyadana sidoo kale meel yaroo taag yar bay ahayd iyay tahay labadaas meel marka ina safaa safa iyo walmarwata iyo marwa min shacaa'ir illaahi ilaahay astaamihiisa diin diinigaabay ka mid ahaadeen shacaa'ir waa jamcu shaciira astaanaana laga wadaa ama calaamad min shacaa'ir illaahi ilaahay astaantiisay ka mid ahaatay diinka alla astaantiisa faman qofkii xaja xajiyo albeyta beytka xajiyo aw ictamara ama cumraysto falaa junaaxa wax dembiya calayhi korkiisa ma ahaninoo dhib ah an yatawafa inuu dawaafo oo ku socdo bihimaa iyaga dhexdo iyaga dhexdooda inuu ku dawaafaa wax dembiya ma ahaanin ibnu kathiir marka wuxuu yidhi xadiidka imaam axmed dhinaciisuu ka keenay can caa-ishata qaala qaalat waxay tidhi ara-ayta qowla allahi tacaala ina safaa walmarwa aayaddii bay sheegtay qultu waxaan idhi buu yidhi marka curwaa dhahayo fawallaahi maa calaa axadin junaaxun anlaa yatadawafa bihima caaishaa tidhi iyo isagay tijaabinaysaa aayaddan ka warran markaasuu yidhi aayadda macnaheeda waxay tahay qofna dembi male inuunan dawaafin safee marwa fa qaalat caaishatu waxay tidhi bisa maa qulta yabna ukhtii waxaad tidhi baa xun inahaa low kaanat calaa maa awaltahaa calayhi sidaad ku fasirtay hadday tahay kaanat waxay ahaan lahayd falaa junaaxa calayhi anlaa yatawafa bihimaa walaakinahaa inamaa unsilad waa la soo dejiyey ana alansaara ansaarta kaanuu qabla an yuslimuu intaynan islaamin ka hor waxay ahaayeen yuhiluuna limanaat adaaqiya manaat ayay u qaylin jireenay u talbiyeysan jireen halkaasay aadi jireen sanamkaas allatii kaanuu yacbuduunahaa cinda almushallal wa kaana man ahalla lahaa sanamkaa ninkii u xirto oo xaggiisa aado u rarto meeshaa ku cibaadaysto yataxaraju wuxuu dhib ka dareemi jiray an yatawafa bisafa walmarwa safey marwo inuu aado shaydaanka waxaan u akrinayo ninkii meeshaa tago safey marwo inuu aado dhibba uu ka dareemi jiray fa sa'aluu can dalika markay islaameen nebigay su-aaleen rasuul allahi sal ll ly slam faqaaluu yaa rasuula allah inaa kunaa nataxaraju an natuufa an natawafa bisafa walmarwa inaan safey marwo dawaafno xaraj baan ka dareemi jirnay fi ljaahiliyati ee hadda ka waran faanzla allahu alla wuxuu soo dejiyey ina asafaa walmarwata min shacaa'ir illaah faman xaja albeyta aw ictamara falaa junaaxa calayhi an yatawafa bihima wax dhiba kuma jiraan in la dawaafo waxaas marka iska daaya meeshaa marka uma qaalat caaishatu waxay tihi uma qad sanna rasuulu llahi sal ly slam adawaafa bihimaa nebiga wuxuu jideeyey in la dawaafo safey marwa falaysa liaxadin an yadaca adawaafa bihimaa qofna markaa xaq uma leh inuu ka tago dawaafka safey marwa qof walbaa marka waa inuu meeshaasi uu socdaa sacyigaana uu sameeyaa marka sacyigu waa waajib isaga oo nebiga sal ly slam wuxuu yidhi waa amray oo wuxuu yidhi iscaw socda safey marwa socda ina allaha kataba calaykum sacya ilaahay wuxuu idinku farad yeelay sacyiga ayb meeshaas marka dersi baan ka qaadanaynaa dersigu wuxuu yahay saxaabada cilmiga ay u lahaayeen qur-aanka iyo sunnada cilmigaana waxaa keenaya aayaduhu siay usoo degeen iyo waaqicii ay kusoo degeen iyo iyaga waxyaabahaas cidna u tarjumi mayso ay garanayeen waxaa kaloo aad dareemaysaa qofku haddii uu ka maqan yahay waaqicada iyo sababu nusuulkii iyo waxyaabahaas hadduunan garanaynin aayadda macnaheeda inuu qaldaa laga yaaba hadda waa kaasaa curwo oo imaam weyn ah oo ka mid ah weliba alfuqahaau sabca min alfuqahaai sabca ka mid a aayaddan tafsiirkeeda waa gafay caa-ishaana u toosisay sababtuna waxay tahay sababu nusuulkii ma aqoonin markay u sheegtayna waa waadixay noqotay aayadda macnaheeda walidaalika marka mar walba tafsiirka asxaabta iyo in la fiiriyo aaday muhiim u tahay iyo cilmigoodaba dhammaan nusuustana siday u fahmaan asxaabta in loo fahmo oo nin walba ra'yigiisa inuuna wax ku fahmine bal horta saxaabadii maxay yidhaahdeen inuu yidhaahdo iska fiiriyo saxaabada kadibna taabiciinta atbaacu taabiciin saddexdaa qarni khayrka lagu tilmaamay inuu raaco oo uu ku raaco soo guurinta diinta ay soo guuriyeen iyo fahamka labadaba keliya maahan soo guurinta keliya in lagu raaco ayb inta ka dambaysana dee dadka ahlu cilmigo diinkana soo gaarsiiyey ayb faman xaja qofkii xajiyo albeyta beytka xajiyo aw ictamara ama cumraysto falaa junaaxa wax dembiya calayhi korkiisa ma ahaanin an yatawafa inuu dawaafo bihimaa labadooda dhexdooda waman tatawaca waman qofkii tatawaca yacnii ku sunnaysto oo ziyaadiyo khayran khayr qofkii ziyaadiyo laba tafsiiraa la gelshay meeshaan tafsiir waxa uu yahay ibnu jariir iyo wataan waman tatawaca bilxaji walcumra aw ilcumrati bacda qadaa'i xajatihi alwaajibati qofka xajkiisii waajibkaa markuu guto ka bacdi ninkii xaj sunno ah la imaado cumradii waajibka ahayd waa gutay cumro sunno oo ku daray sidaas macno kalena ibnu kathiir baa sheegaya wuxuu leeyahay qofkii siddeed jeer dawaafo toddobaa la dawaafaa ninkii markaa ama shaki ha noqoto dartiis wax ku daro khayr unbay u tahay laakiin macnaha hore aada u muuqasho badan dawaafka asaga waa lagu celcelin karaa laakiin sacyiga laguma celcelin karo leanna sacyigu waa camal cumro ama xaj labadaas unbaa sacyiga cumrada ama xajka laakiin dawaafku cumro keliya iyo xaj keliya ma lehe si sunno ah laysaga dawaafi karaayo dawaafka loo badsan karaa fa ina allaha alle shaakirun weeyaan mid abaalgudo oo addoonkiisa camal yar intuu la imaado hawaab weyn siiyo waa alle caliimun cilmi badan waayo addoomihiisa cilmi ule axwaashooda ka warqabo ina aladiina yaktumuuna maa anzalna min albayinaati walhudaa axkaamta xajkana gadaalan u daynaynaa suuradda aad bay uga warramaysaa wa atimu alxaja waalcumrata lilah meelahaasaan uga hadlaynaa in sha allahu ina aladiina kuwa yaktumuuna qarinayaan maa shay anzalnaa aan dejinnay maa ay ladii kii anzalnaa aan dejinnay oo min albayinaati aayaadkii cadcaddaa ah waalhudaa hanuun ah min bacdi maa markii kadib bayannaa aan caddaynay hu shayga aan caddaynay linnaasi dadka aan u caddaynay kadib qariyey fil kitaabina aan ugu caddaynay kitaabkii dhexdiisa ayb ulaa'ika kuwaadaas yalcanuhumullahu allaa lacnadayo naxariistiisa ka fogeynayo wayalcanuhum waxaa lacnadaya allaacinuuna kuwa wax lacnado ila aladiina kuwii maahane taabuu ilaahay usoo noqday wa aslaxuu hagaajiyey camalkooda wabayanuu waxay qariyeenna caddeeyeen fa ulaa'ika kuwaadaas atuubu calayhim waan kusoo noqonayaa korkooda waa ka towbad aqbalayaa wa ana aniguna attawaabu mid towbad aqbal badan baan ahay araxiimu naxariis badan aayadahanna waciid aad u daran baa ku sugan qofkii wax rusushii ay la timid ee iska cad dadka ka qariyo alla wuxuu leeyahay in aladii markaa aayaddu marka waxay ku timid yahuuddii madiine joogtay ee sifatu nabiyina muxamedin sala allahu calayhi wasalama qarinayeen haddana laakiin waa caam qof kasta oo shay quraan kitaabka lagu caddeeyey dadkuna baahi u qabaan ka qariyo wuu soo gelayaa macnahan walidaalika abuu hurayra wuxuu dhihi jiray lowlaa aayatun fii kitaab illaah aayad ilaahay kitaabkiisa ku sugan haddaynan jiri lahayn maa xadadtukum waxba idinma sheegeen aayaddan waay marka ina aladiina yaktumuuna maa anzalna min albayinaati waalhudaa marka aayaddan baa aniga iga keenaysuu leeyahay inaan wax axkaamtii nebiga aan ka maqlay inaan idinsoo gaarsiiyo man su-ila can cilmin fakatama ninkii cilmi la su-aalo ee qariyo uljima bilijaamin min naar xakamo naareed baa lagu xakamaynayaa saasaa nebiga sal ll ly slam uu yidhi saxaabada marka aayaddan aaday uga cabsan jireen cilmiga la qarinaayana waa kan markaa oo waciidka uu ku soo arooray waa midka laga qarinayo dad baahi u qabo fahmi karana kan laga qarinayo wa ilaa haddii cilmiga qaarkiis dadka qaar laga qariyo kuwana loo sheego sax waayo taas iyadoo laysleeyahay war kuwaana may fahmi waayaan oo ay ku fidnoobaan oo iyadana marka bukhaari kitaabulcilmi waa baabaysanayaa cali aharkii cali buu keenayaa khaatibu nnaasa bimaa yacrifuun dadka waxay yaqaanaan kula hadla aturiiduuna an yukadaba allahu warasuuluhu ma waxaa rabtaan ilaahay iyo rasuulka in la beeniye maa rabtaan dii ninku waxuunan aqoonin aad u sheegta waxaan ka tag buu ku leeyahy wax jira maaha waxaa fahamkiisii baan gaaraynin maahan marka inaad u sheegtaa kaas waxaa kaloo in waxyaabaha la qarinaayo soo gelaayo wax haddii aad dadka qaar u sheegto maalan waxyaabaha rukhaska rukhaska qaarkood qof aad u jeedid inuu casiimadii ka tegaayo oo uu ruksad uun iska raarraadsanaayo haddii aada ruksadii adiga u hor dhigto oo aada usii sheegtana ma fiicno iyadana leanna casiimadii waajibka ahayd buu ka tegayaa adhowna wuxuu leeyahay diinka waa fudud yahay wax dhiba ma leh rukaska sharciga dadka u baahana loo sheega iyadana laakiin dadka diinka ilaahay kaga tegaayo ma loo sheego waxaa iyadana ka mid a oon loo sheegaynin oo laga qarin karaa qof haddii aayadda ama xadiidka loo sheego si xun u isticmaalayo oo aan sidii sharciga ahayd aan u isticmaalaynin laga yaabo markaa wax ku hadlaynayo anas radiallahu canhu markuu u sheegay xajaaj oo uga sheekeeyey qisadii curaniyiinta nimankii geela qaaday oo rasuulka ha laga daba tago uu yidhi oo laga daba tegey oo markaa nebigu uu ciqaabay oo intuu laayey la dilay indhahana musmaar kulul laga geliyey sidii ay u dileen raacigii rasuulka oo kale qisadaas marka ayuu xajaaj u sheegay saxaabada qaarkood marka arrinkaa waa dhibsadeen lianna xajaaj rasuulka nin mudanuu dilaayey oo uu sidaas yeelaayay laakiin xajaaj nin mudan ma ku samaynaya waxaas nin iska miskiinoo waxaas ku samaynaya rasuulkaa sameeyeyna waa dhah hadhow marka dadka noocaas oo kalena oo iyaga qaabdarrada iyo ku socdoo aan diin celiyaa uunan jirinna waxyaabaha ay ku fidnoobi karaan oo ay sida qaldan u isticmaalayaan ma loo sheegayo iyagana kulli marka waxaa weeyaan waa kitmaan maslaxa ay ku jirto wixii intaa ka soo haray shay baahi loo qabo ninkii dadka ka qariyo waciidkaanu soo gelaa marka ina aladiina kuwa yaktumuuna qarinayaan maa ay ladii kii qarinayaan anzalnaa aan soo dejinnay wixii aan soo dejinnay qarinayaan min albayinaati xujooyinka cadcad maxaalay ka ahaadeen min albayinaati xujooyinka cadcad ah iyo walhudaa hanuunkii ah weliba waxaa la qarinaaya de min albayinaati iyo walhudaa inay yihiina shardi shaygu haddii qumuud ku jiro oo aad uunan u caddayn haddii qofka uu iska dhaafo uunan sheegin dembi male isagana in aladiina kuwa yaktumuuna qarinayaan maa ay iladii kii anzalnaa aan dejinnay min albayinaati xujooyinka cadcadna xaal uu ka ahaaday waalhudaa iyo hanuunkii min bacdi maa markii kadib bayannaa aan caddaynay hu shayga aan caddaynay linnaasi dadka markaan u caddaynay ka gadaale filkitaabi kitaabka dhexdiisa aan ugu caddaynay ka gadaale qarinayo ulaa'ika kuwaadaas yalcanuhum llaahu allaa lacnadayo naxariistiisuu ka fogeynayaa wayalcanuhum waxaa lacnadayo allaacinuuna kuwa wax lacnado laaciniintan marka laba tafsiir baa ugu mashhuursan oo ku jirto tafsiir wuxuu leeyahay malaa'igta iyo mu'miniinta loo wadaa malaa'igta iyo mu'miniinta laga wadaa tafsiir labaadna wuxuu leeyahy mujaahid baa watee wayalcanuhum llaacinuuna waxaa laga wadaa waxa wax lacnadaya waa xayawaanaadka iyo cayayaanka iyo waxyaabahan ku jiro dhulka korkiisa socdoo dhan ayaa lacnadaya xayawaankiibuu marka albahaa'im iyo walxayawaanaad buu ku fasiray mujaahid iyaga marka lacnadoodu siday noqonaysaa iyo masaskan dhulka korkooda ku soconayaan taquulu lhawaamu waxyaabahan halaqyadee dhulka ku socdo waxay dhahayaan umsika alqadru cannaa bikhataayaa bani aadam roobkii baa waxaa nalooga ceshtay bani aadamkan dembigiisa ayaa nalooga ceshtay lacnad allah ku rido sidaasay dhahayaan xayawaankii baa marka lacnadaaya tafsiirka mujaahid sidaas ka kalena malaa'igta iyo mu'miniinta in lagu macneeyo meeshaan marka mas'ala ka soo baxayso mas'aladaasina waxay tahay lacnulmucayan siday noqonaysaa laba u kala qaad marka qof muslima la oo yacni mucayan oo hebel la dhihi karo in la lacnadaa ma bannaano tilmaan laakiin in lagu nlacnado wasfi lagu lacnadaa waa bannaan tahay lacana allaahu saariqa tuug allah lacnado waa iska tilmaan laakiin hebel oo tuug noqdayoo waxaday allah lacnado ama waa lacnadan yahay ma la dhihi karo muslimkii marka xagga dhig isaga wasfi waa lagu lacnadi karaa oo dad muslimiina tilmaan in lagu lacnado laakiin hebel iyo hebel maya gaalkii isaga kufriga iyo wasfiga in lagu lacnadi karo war ma leh bitacyiin gaalkii ma loo lacnadi karaa isaga culimada qaar badan oo ka mida waxay leeyihiin maya ma loo lacnadi karo leanna waxa loogu khatimi doono lama oga naxariis alle inay iska haleeli doonto muumin noqon doona iyo lama ogay dhahaya a'imo qaarkood kale oo abubakar ibnulcarabi ka mid yahayna waxay leeyihiin waa la lacnadi karaa iyaga qoladaa marka waxay qabsanayeen xadiidkii ninkii khamrada dhowr mar lagu soo qabtay ee la karbaashay oo markii dambe nin muslimiinta ka mida uu yidhi lacnatullaahi calayka oo nabigu uu ka celiyay sal lla ly slam uu yidhi inahu yuxibu allaha wa rasuulahu ninkaana lacnadin alle rasuulu jecel yahay marka gaalku tilmaantaa waa ka maqan tahay ay leeyihiin marka bilmafhuum marka waxaa looga fahmi karaa isaga bitacyiin in loo lacnadi karo saasay dhahaya leanna kan lacnadda waxaa looga baajiyey liannahu yuxibu llaha wa rasuulahu kan maadaama laga waayey waa la lacnadi karaa iyagana marka nas ee xadiidkaana marka way qabsadeen guud ahaan marka gaalada gaala ahaan in loo lacnado iyada war ma leh bal saxaabada waa lacnadi jireenoo qunuudka witirka ayay ku lacnadi jireen ramadaanka ramadaanka qunuutul witriga ayay ku lacnadi jireen ibnu kathiir intaaba waa ka hadlay oo wuxuu yidhi faslun laa khilaafa fii jawaazi lacni lkufaar waqad kaana cumaru bnu lkhadaab radia allahu canhu waman bacdahu min ala'imati yalcanuuna alkafarata fi lqunuuti wagayrihi qunuudkii hayrkii waa ku lacnadi jireen yani gaalada alla ilaahu lacnad sidaas waa macnaa ayay dhihi jireen dayb taasi marka qalad maahan dembina ma aha fa ama alkaafiru almucayanu gaalka mucayankaa laakiin hebel faqad dahaba jamaacatu min alculamaai ilaa annahu laa yulcanu lianna laa nadri bima yuktamu bima yakhtimu allahu lahu wastadalla bacduhum bilaayati aayaddan wayalcanuhum allaacinuun taas waxay soo daliishadeen in aladiina kafaruu wamaatuu wahum kufaar wamaatuu wahum kufaaraan inay gaalnimadii ku dhimanayaanna lama oga wa qaala aa'ifatun ukhraa daa'ifo kale waxay tidhi bal yajuusu lacnu lkaafiri almucayan gaalka hebel la dhihi karo oo nool waa bannaantaha in la lacnaday dheheen wakhtaarahu lfaqiih abu bakr bnu lcarabi almaalikiyu ayaa doortay walaakinahu اxtaja bixadiiثin fiihi dacfun ayuu xujaystay wاstadla gayruhuna wuxuu deliishaday biqowlihi calayhi الsalaam fii qisaةi اladii kana yu'taa bihi sakraana fayaxuduhu nebiga uu xadi jiray faqaala rajulu lacanahu اllah ma akara ma yu'taa bihi faqaala rasuulu اlahi sal ا l slam laa talcanhu fainahu yuxib اllaha warasuulahu fadalla calaa ana man laa yuxibu allaha warasuulahu qofkaan jeclayn yulcanu in la lacnadi karaa mafhuum ahaan looga qaadana biariiqi lmafhuum ayb wayalcanuhum waxaa lacnadayo allaacinuuna kuwa wax lacnado oo dhan malaa'ig mu'miniin bani aadam iyo xayawaan intaba marka su-aalaa imaan kartooda bani aadamku gaaladii isaga ma islacnadayaa ninka gaalka ah kan cilmiga qarinaya laftirkiisa ma islacnadaya haa ibnu jariir wuxuu leeyahay sababto ah qof kastoo lacnadu tuura harta ee nin kastaa markuu lacnada tuurayo alaa lacnatullaahi cala aldaalimiin lacnatullaahi cala alkaafiriin ayuu leeyahay isaga isuma haysto laakiin waa islacnadaya hadduu isaga ku tilmaaman yahay tilmaantaas ila aladiina kuwii maahane taabuu ilaahay usoo noqdo towbad keenay wa aslaxuu hagaajiyey camalkooda wa bayanuu caddeeyey wixii ay qariyeen meeshaana marka qurdubi iyo kayrkiis waxay yidhaahdeen qofka towbadiisu waxay ku ansaxaysaa wixii uu ku dembaabay markuu ka laabto marka dembigiisu hadday tahay kitmaanulcilmi cilmigii inuu sheego iyo uga dhacayaa marka towbadii uga ansaxaysaa wahaakada ayb ila aladiina kuwii maahane taabuu ilaahay usoo noqday wa aslaxuu hagaajiyey wabayanuu caddeeyey wixii ay awal qariyeen fa ulaa'ika kuwaadaas atuubu calayhim korkooda waa kusoo noqonayaayo waa ka toobad aqbalayaa raxmad iyo naxariis iyo cafisaan ugu soo laabanayaa wa ana aniguna atawaabu baan ahay alla toobad aqbal badana raxiimu naxariis badan ina aladiina kafaruu ina aladiina kuwii kafaruu gaaloobay xaqa diiday wamaatuu dhinteen walxaal hum iyaga oo kufaarun gaala ana dhinteen ulaa'ika kuwaadaas calayhim korkooda lacnatullaahi ilaahay lacnadiisa ahaatay waalmalaa'ikati malaa'igta lacnadeeda ahaatay waannaasi dadka lacnadooda ahaatay ajmaciina dhammaantood khaalidiina xaal ay ku waarayaan fiiha fi lacnati lacnada dhexdeeda xaal ay ku waarayaan laa yukhafafu laga fudaydin maayo canhum iyaga xaggooda alcadaabu cadaabka walaa hum mana aha yundaruuna kuwa loo koranayo loo kaadinaya ma aha halkanna marka lacnadii haddi qofka haddii uu ku dhinto gaalnimadii bis waay dembi dhaaf alle iyo isaga waa kala tageen ina aladiina kuwii kafaruu kufriyey wamaatuu dhinteen walxaal hum iyaga oo kufaarun gaala a dhinteen marka aayatiin xumo waayo qofka isagoo ilaahay diidaayo inuu dhinto ulaa'ika kuwaadaas calayhim korkooda lacnatullaahi ilaahay lacnadiisa ah oo lacnadii allah korkooda ku dhacday lacnaduna waxay tahay naxariistii oo laga fogaado waalmalaa'ikati malaa'igta lacnadeeda korkooda ah wannaasi dadka lacnadooda dushooda ah ajmaciina xaal ay yihiin dhammaantood kulligood ayb marka ada gaalkooda iyo mu'minkoodaba waa lacnada leanna mid kastaa wuxuu leeyahay lacnatullaahi ala cala aldaalimiin cala alkaafiriin iyagaana ah marka khaalidiina xaal ay yihiin kuwii ku waaraya fiiha fi lacnati lacnada dhexdeeday ku waarayaan oo lacnadaasi yacnii ma ka baxayaan mana faaruqayaan mar hadday gaalnimo ku dhinteen aayaddan marka suuratu nisaa aayadda ku jirtana tan unbaa lagu fasira ina aladiina aamanuu uma kafaruu uma aamanuu uma kafaruu uma sdaaduu kufran ay maatuu cala lkufri uma sdaaduu kufran lam yakun illaahu liyakfira lahum walaa liyahdiyahum sabiila ilaahay maahan mid u dembi dhaafaayo goormaan loo dembi dhaafaynin waa markay gaalnimada ku dhintaan laakiin qofkii oon gaalnimo ku dhimanin dembi dhaaf alla in laga quusiyo waa waayey la dhaho suurtagal maaha waxaa kaloo noo imaan doonto waman yartadid minkum can diinihi fayamut wahuwa kaafirun fayamut baa qeyd looga dhigay qofkii diinkiisii ka baxo dhinto isagoo gaalana dhinto oo ay naftu ka baxdo marka hadduu soo laabto towbo waa leeyahay qofkanayb walaa hum maahan iyaga yundaruuna kuwa loo koranayana ma aha wa ilaahukum ilaahun waaxid wa ilaahukum macbuudkiina dhabta ah ilaahun macbuud weeyaan waaxidun oo hal ah laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga maahan alraxmaanu weeyaan ilaa huwa isaga mooyaane alraxmaanu allihii naxariista badnaa alraxiimu naxariista gaar ahaaneed naxariisanayay maahan aayaddan wuxuu alla ka warramayaa cibaadada iyo uluuhiyada inuu isaga keliya leeyahay cid la wadaagtaana aynan jirin ayb bacdi lmufasiriinna waxay yidhaahdaan aayaddan waxay kusoo degtay mushrikiinta waxay yidhaahdeen unsub lanaa rabbaka nebigay ku yidhaahdeen rabbigaa wuxuu yahay noo sheeg noo nis magacyadiisa iyo tilmaamihiisa iyo u abtiri markaasu aayadahan soo degin aayaddan iyo suurat likhlaas wa ilaahukum ilaah marka waxaa la yidhaahdaa macbuud wa ilaahukum macbuudka aada caabudaysaane gar iyo dhabnimo loo caabudaayo ilaahun macbuud weeyaan waaxidun oo hal ah dayib waaxidun marka wuxuu waaxid ku yahay rubuubiyadiisa isagaa koonka abuuray keligiis isagaa maamulaayo isaga ayaa iska leh wuxuu waaxid ku yahay fii uluuhiyatihi cibaadada waaxid ku yahay isaga keliyaa la caabudaya cibaadadu ay sax tahay cibaadadiisu ay sax tahay wuxuu keli ku yahay asmaa'da magacyada iyo tilmaamaha wanaagsan ee quruxda badan ee macaanida badan tilmaamayo iyo la gooniyahu keli ku yahay saddexdaas ictibaar buu alle keli ku yahay wa ilaahukum macbuudkiina xaqaa ilaahun macbuud weeyaan waaxidun hal ah ayb marka mushrikiintii iyagu hal ilaah ma aaminsanaynayo wax tiro badan bay caabudi jireen asnaamtii markii nebigu maka furtay saddex boqol iyo lixdan waatuu ka bixiyey kacbada ayb dhowr bay caabudi jireen hal ilaah keliya ma caabudi jirin bal markii la yidhi markii uu yidhi allah keliya caabudo laa ilaha illa allah uu sheegay waatay dhaheen ajcala alaalihata ilaahan waaxida de nimankaa ogow markaa sidaa ay dhahayaan yaa idin rabbi ah haddii la su-aalo yaa idin abuuray yaa idin maamulo yaa idin leh su-aalaha saddexdaa markii la weydiiyey allah bay dhahayaan haddana ilaahay keliya caabuda idinka ficilkiina alle ku keliyaala ma ogola marka macaanidii rubuubiyada waa ogol yihiin middaan kale ma ogola cibaadadii ilaahay uma ogola shirkigoodu marka meeshaas waa ilaahay cibaadadii ou lahaabay cid kale wax ugu dareen walidalika markii la yidhaahdo qul man yarzuqukum min aلsamaai walardi aman yamliku اsamca walabsaara waman yukriju اlxaya min almayiti wayukriju اlmayita min alxayi waman yudabiru اlmra fasayaquuluuna allah waa ogol yihiin markaas yaa la caabudaa marka la yidhaahdana ilaahay iyo laata iyo cuze iyo manaad iyo wax daranoo tiro badan bay daldalayaan towxiidka dhabtaa marka wuxuu yahay waxaas in laga reebo ilaahay oo alle keliya towxiidka loo dhartiro waana midii nabiyullaahi ibraahim uu la yimid ee uu yidhi waid qaala ibraahiimu liabiihi wa qowmihi inanii baraa'un mima tacbuduun waxa aad caabudaysaanoo dhan aniga beri baan ka ahay ila aladii fadaranii allihii abuuray maahane bes meeshaa marka waxaa kaaga cad iyaga allihii abuurayna waa caabudi jireen hayruhuna waa caabudi jireen isaga marka wuxuu leeyahay hayrkan beri baan ka ahay alla keligiisaan caabudayaa shirki marka macnihiisu waxay tahay waa wadaag ilaahay wixii uu lahaa oo cid kale loogu daro la wadaajiyo way waxaa nasiib darro ah mararka qaar wixii diinka lagu soo galayo tawxiidka ahaa dadka gabal macaanidiisaba inaysan fahamsanayn wixii dembi ugu xumaa ee alla ugu necbaa dunuubto shirki ana ii sheeg macnihiisa haddaad tidhaahid ma garanayo shirkiga inuu garan waayaana waxaa ka dhashay inuu salaada marku galana iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin yidhaahdo bannaanka markuu aadana cibaadaadkii wax kamida uu cid kale ugu qayshanayo marka qofkaas ma fahamsan yahay marka wa ilaahukum macbuudkiina dhabtaa ilaahun macbuud waaye waaxidun oo keli ah waaye laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga maahane alraxmaanu araxiimu ayb allah raxmaanka araiimu raxiimka ee naxariista gaar ahaaneed naxariisto ina fii khalqi الsamaawaati walardi waاkhtilaafi اleyli wالnahaar ina fii khalqi samaawaati samaawaadka abuurkooda dhexdeed dhexdiisa waalardi dhulka abuuris ardada ama dhulka abuuristeeda dhexdeeda waاkhtilaafi اlleyli wa fi اkhtilaafi اlleyli habeenka iyo wanahaari iyo maalinka iskhilkhilaafitaankooda walfulki wa filfulki doonidii dhexdeeda allatii doonta oo yacni tajrii soconayso fi lbaxri badda dhexdeeda ku soconayso bimaa ku soconayso wax yanfacu nnaasa dadka waxa anfacayana ku soconayso badda dhexdeeda ugu soconayso dhexdeeda iyo wamaa wa fii maa kii dhexdiisa anzala allaahu alla uu soo dejiyey min asamaai samada xaggeeda uu ka soo dejiyey oo min maa-in biyo ah fa axyaa uu nooleeyey bihi bilmaa'i biyaha sababtooda al arda dhulka uu ku nooleeyey bacda mowtihaa dhimashadeeda ka gadaaleh wa batha wa fii maa iyo kii dhexdiisa batha uu faafiyey alleh fiihaa ardada korkeeda uu ku faafiyey min kulli daabbatin daabbad iyo wax dhulka ku socda dhammaantiis ah wa tasriifi alriyaaxi wa fii tasriifi alriyaaxi dabaylaha gedgedintooda dhexdooda waasaxaabi wa fi saxaabi daruurtii dhexdeeda daruurtii day almusakhari la sakhiray la layliyey bayna samaa'i xaal ay tahay samada iyo waalardi dhulka dhexdooda xaal ay tahay intaaba la aayaatin baa dhexdooda ku sugan aayaad calaamaad baa ku sugan ilaahay waxdaaniyadiisa tusayo liqowmin bay ugu sugan yihiin yacqiluuna wax garanayaan oo caqli u saaxiiba waxyaabihii marka alle keligii uu cibaadada ku mutay waa tana marka badanaa marka dee tawxiidu rububiya marka la sheegaayo wuxuu laasimsanayaa marka tawxiid ululuhiya u laasimsanaya oo haddaad tiri ilaahay baa waxaa abuuro kaas abuuro koonka maamulo laazim waxaa kugu noqonaysa inaa isaga keliya caabudo haddii aadan caabudin adaa qaldan marka qalad baa ku dhex jirta marka tawxiidkii uluuhiyada cibaadada markii lasoo hormariyey waxaa la daba dhigay rububiyadii alleh wuxuu alleh cibaadadan ku mutaystay waa kana marka ina fii khalqi samaawaati samaawaadka abuurkooda waalardi dhulka abuuristeeda dhexdeeda waxaa ku sugan waa marka oo dhulkii marka samada sarraynteeda iyo tiir la-aan ay sarrayso iyo sidan ay meel walba marka ay saqaf oo kale ugu tahay dhulka abuuristiisa dhulka sida loo goglay meel buur waaye meel waa bannaan dhulkii meel waa madow meel waa dhagax meel waa caradu waa guduudan tahay wahaakada waاkhtilaafi اlleyli wa fi اkhtilaafi اlleyli habeenka iyo wanahaari iyo maalinka kala duwanaanshahooda iskhilaafkooda iyo isweydaarsanaantooda habeenkii iyo maalinkii waxay ku kala duwan yihiin midna waa mugdi midna waa iftiin waxyaabahaas dhan bay isku khilaafayaan ayb habeenka iyo maalinta iskhilaafkooda dhexdooda walfulki wa filfulki doontii allatii doonta oo tajriid soconayso filbaxri badda soconayso badda dhexdeeda ku soconayso bimaana u soconayso yanfacu nnaasa dadka anfacayo wax dadka anfacayana ula soconayso doonida marka wax dadka anfacayay ula socotaayo dadkiibaa marka xaajaadkoodii iyo cuntadii iyo dharkii iyo daawooyinkii iyo wixii meel inta laga soo qaado meel kale la geynayaba baddaasay marayaan ayb marka bimaa yanfacu nnaasa masder baa laga dhalaalinayaayo marka wuxuu noqonayaa walfulki wa filfulki doonidii allatii doonida oo tajriid soconaysa filbaxri badda dhexdeeda bimaa yanfacu nnaasa binafci nnaasi dadka nafcigoodana la soconaysa wamaa wa fii maa kii dhexdiisa anzala allaahu leanna doontan badda ku soconayso aayad cajiib laha ku sugan dabayshaasay ku socotaa baddaas badweyntaas bay dhex jiiraysaa ma degayso waxna ma noqonayso haddii uu doonana ilaahay subxaanahu wa tacaala baddaas doonida intuu daruur dabaylaha intuu ka istaajiyo ayaa meel laga jira aanay garanaynin sidau allaba suuratu shuuraa ku yidhi aw yuubiqhunna wa min aayaatihi aljawaari fi lbaxri kaalaclaam in yasha yuskin iriixa fayadlalna rawaakida calaa dahrihi dabayshuu joojinayaa bis waxay iska qotonaanaysaa badda korkeeda dabayshii halkan u socotay hadday dhinac kale u socotona waxaa laga yaabaa doonideeyada dhanba qalqal inuu gala allah iska wa wada marka doonidaa marka waxaa ku sugan aayaad wamaa wa fii maa kii dhexdiisa waxaa ku sugan anzala allaahu alla uu soo dejiyey min asamaai samada xaggeeda uu ka soo dejiyey oo min maa in biyo ah waa roobkii fa axyaa uu nooleeyey bihi biyahaasi uu ku nooleeyey alarda dhulka uu ku nooleeyey bacda mowtihaa ardada dhimashadeeda kolkay dhimatay ka gadaale uu ku nooleeyey waxaa ku sugan dhexdiisa waa roobkii wa batha wa fii maa uqadar wa fii maa kii dhexdiisana waxaa ku sugan batha uu fidiyey alle firdhiyey fiihaa dhulka korkiisa wuxuu ku firdhiyey min kulli daabbatinna ah daabad kastana ka yacni ah daabadahan dhulka korkeeda socda wax weynoo maroodi quraansho intay ugu yar tahay yaa tiri kara ilaahay unbaa garanay wa tasriifi riyaaxi wa fii tasriifi riyaaxi dabaylaha gedgedintooda dabayshii marka see loo gedgedinayaa marna qabow mar kulayl roobay wadaa naxariis mar cadaab bay wadaa mar waxay ka dhabanaysaa waqooyi mar koofur bay ka dhabanaysaa wahaakada wa fii tasriifi riyaaxi marka waa masdarun udiifa ilaa mafcuulihi wa tasriifi riyaaxi dabaylihii gedgedintoodii oo alla gedgedinaya wsaxaabi daruurtii wa fi saxaabi daruurtii almusahari la layliyey bayna asamaai xaal ay samada iyo walardi dhulka dhexdooda xaal ay yacni lagu layliyey laayaatin baa ku sugan intaa lasoo sheegaba aayaad baa ku sugan calaamaatin daallaatin calaamaad tusaaya calaa waxdaaniyat illaahi baa ku sugan liqowmin bayna ugu sugan yihiin yacqiluuna wax kasayaan oo caqli u saaxiib marka yacnii intaanoo dhan waxdaaniyada alle daliil u tahay cibaadada inuu keligii leeyahay mar haddii aan khalqigii lagu haysanin intaa lasoo sheegay ilaahay cid ku haysata male haddaan intaa lagu haysanin cibaadadan ayaa lagu qabsanin marka qur-aanka xujajkiisu aad iyo aad mowqic aad u daranay ku dhacayaan waana xujaj gar ah aayaddii hore towxiidululuuhiya lagu tilmaamay cibaado allah iska leh muxuu ku mutaystay macaanidaanuu keli ku yahay cibaadadana waa inuu keli ku noqdaa hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed